assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiin-fayle dhegeystayaal ka dhowaada qodobada warkaan hamiinimo ee idaacadda warsan sinhayta madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waybageeka reedhan kanagday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya guddiga abaaro qaran waybayoogeka beesa ku wareejeen guddiga abaaro koonfur galbeed abaaro ku jiraan dhulka soomaalida degaasana way baaya saameyn weyn ku weeldhaday saylado iyo suuqyada hilibka madaxweynaha cusub ee soomaaliya wayba uusa kulan lu weeldhaday maamulka hawada soomaaliya waybana uusa kula hadalaya caqabado horsuran maamulka hawada soomaaliya dowlada soomaaliya way bayato sharci dare ee ka tilmaantay heliiskii maamulka somalilan iyo lagala imaaraadka carabta maamulka koonfur galbeed ee dhalinyarada ka jira shabaabanka baaqdi anti yohanes dhiibaan koonfur galbeed dowlada soomaaliya waybayashaaciday xiliga la caleemo saaro doona madaxweynaha cusub maxmed cabdulaahi maxamed farmaajo ciidanku dareer burundi waybayogeeka hadeereen soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhagunsadayaal wayba kumid ah jabaan oo malaayiin doollaranka deeqdi soomaaliya iyo weliba maraykanka uuna qabateen saartay madaxweyne ku-xigeenka venezuela
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiin fayle dhugunsudyaal markale hamiinnimo talaade warbaanaha kala hayda taaragdan iyo ka eedanta tobni afarta bilo lamaad sanadka lamada kun tumi iyo toddobada ka dhawaada warkii ofisanga madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waybausgeeka reedan ka nagaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya waybageeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay reedan ka nagaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali mudane shariif xasan sheekh aadana madaxweynaha koonfur galbeed iyo wafdigii la dareer weyba garoonka diyaarado shaati gaduud airport ee magaalada baydhabo ka dhawaayay mas-uuliyiinta koonfur galbeed uusan ku horeeyay kusimaga madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaana wasiiriyiin saraakiila ciidanka ee xubno kale oo lan diyaari hadhawaayoshaya madaxweynaha koonfur galbeed oo safar shaqaan ka maqnaayay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya markii baydhabuus hadeeri warfadyaankan ku warbiya safarjay iyo doorashadii madaxweyne soomaali maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlada soomaali dowlada soomaaliya ku-xigeenadiis laka dooraday runtii ogaatay un horay ka maqnaynay magaalo madaxda muqdisho soomaaliya xaaladda laka jarayna goordaasen lama kun iyo tumiliti isbedelkii hay in la isbedelo nasiib wanaag dhammaaday alxamdulilah si nabadeed dimuqraadiya ka dhammaaday lama kun iyo toban iyo todoba barlamaanka laha dhisi alxamdulilah gudoomiye barlamaan wal dooraday ku-xigeenadiisna walha dooraday alxamdulilah madaxweynena wal dooraday haddana prime minister iyo wasiiri la sugahay waliba ilaahay ku rajeeyana inay dowlad dalka soomaaliyeed nedbayto soomaaliyana midnimadii iyo dowladnimadii heshaanta in ilaahay ka weelo dhammaan madaxda laha dooradayna aan hambaliyeyna dhammaantiyo wali kale lanahaha inta hata la kooyi doontan way rajeeyana dad oo shaqadii oo gududo koro prime ministerkan ka horeey dad shaqadii oo gududo koro ilaa wasiiradayni oo nagadaan yaan rajeeyana soomaaliyana isbedel oo dimuqraatiya ayaa ka tillaabsatay alxamdulilah dhowr jeera la isbedeli oo madaxweyne badan iyo la dooradii marka alxamdulilah marka hadda dimuqraadiyadan eed eed aan faylata ummadda soomaaliya dhammaanteen aan hambaliyeyana sida dimuqraadiyadda oo lanka tillaabsaday in runtii si eed eed aan faylowo waan rajeeyana lama kun iyo labaatankan inay qof iyo codshay layska doorada biidn illahi alkariim eed eed aan ku haasantiin waana siinka mahadnagaana ummadda soomaaliyeedna way ballanaa ilaahay ou abaartan iyo dhibaatadan iyo oonka iyo rafaadkan ilaahu noobi waa inaan rajeeyana nabad waarto waddamada jidito la furo dhibaato laku baho haan dowladiidkan ayoona laku adkaadayaa codsadaan biidn illahi alkariim ilaahayaan nin weelo kor ilaahayna weele haddana meelmeelfeyle marahoyd ciidamada dhammaantiin aan mahadnage degmooyinka iyo gobollada iyo gaar ahaan jididka iyo sidii ona in kula dagaalamo ahay ahaan dowladiidka dadweynaha qaybo shiishal duugna wayba le ahaan dowladiidka hal isku reebo ciideed guddiga abaaro qaran iyo waybayogeeka beesa ku wareejeena guddiga abaaro dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya guddiga abaaro dowladda dhexe yoweybayogeeka beesi deeraasa boqoli konton kun oo dollar ku wareejiday guddiga abaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya meelila beesadan laisku wareejiyay weyba goobro ku hayay wasiirka arrimo guda ee koonfur galbeed waana ee guddiga abaaro dowladda dhexe guddoomiga guddiga abaaro koonfur galbeed wasiirka beero iyo waraabka iyo xubno kale wayba beesadan anti wallanka qobada dadka saamaytay abaaro ku jiran koonfur galbeed soomaali ku hadalaya cabdiraxmaan aadan sade wasiirka arrimo guda ee koonfur galbeed eena xubin kumid ee guddiga abaaro dowladda dhexe iyo madoobe nuuno maxamed wasiirka xanaanada dhirta iyo daaqa koonfur galbeed waana ee guddoomiyaha guddiga abaaro koonfur galbeed
anigoo ka socday guddiga qaran ee gurmadka abaaraha iyo mukhtaar sheekh xuseen iyo felis maruf qaarax guddi waxaa jiray guddiga heer qaran ee dowladheer qaran ee gurmadka abaaraha waxaa loo kala diray magaalada garoowe magaalada kismaayo magaalada baydhabo iyo magaalada jowhar iyo magaalada cadaado waxaan hadda ku wareejinaynaa lacagtii loogu talagalay ee na loogu soo dhiibay inaan ku sallinno ama gacanta ka saarno guddiga gurmadka abaaraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha gurmadka gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha madoobe nuuno maxamed oo wasiir kamid a wasaaradda wasiir ka mid a wasaaradaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya jaaga aan dhiibnay oo hadda aan ku wareejinayna waxaa ku qoran lacag gaaraysa boqol iyo konton kun oo doolar saamigii loogu talagalay dowlad goboleedkan koonfur galbeed oo dhan boqol iyo konton kun oo doolar waa ka gadoonnay waan u mahad celinaynaa waxaan ballan qaadaynaa in sidii loogu talagalay oy dardaartu ahayd u gaarsiino dadkii loogu talagalay sidana loo sheegay waxaan ballan qaadaynaa shilin ka mid ah boqoliyo kontonkan kun inaanan u isticmaalin shidaal inaanan u isticmaalin wax kaleeto in siday u dhan yihiin dadkii loogu talagalay inaan ku wareejino baahideennana aan ku daboolanno si dowlad ahaan aan u daboolanno naha guddiga magacooda anagoo ku hadlaayo waa gadoonnay waana ku mahadsantihiin waxaan idinka rajaynaynaa in middaan mid ka badan aad soo gaarsiin doontaan dadka dhibaataysan saas oo kale oyba meelaas ku hadalaya maxamed xasan fiqi wasiirka beero iyo waraabka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uusona uuse sheegay intii beesadan yeeta beesadan yeeta too wallanka qobada doonaa dadka sida weyn ansaamaytay abaaro ka dhof abaaro ku jiraan deegaanada koonfur galbeed ee uu yimid wuxuu ii wakiishay inaan wakiil oga noqdo goobjoog oga noqdo arrintaani marka anoo magaciisa ku hadlayo iyo magaca maamulka ee golaha wasiirada ee koonfur galbeed iyo shacabkeedaba waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa idinka guddoonnay waxaana sida u ballan qaaday guddoomiyaha guddiga lacagtaasi waxaan rajaynaynaa in loo isticmaali doono sida ay tahay waxaana rabnaa ummadd inaan ugu baaqnoon u sheegno lacagtaani boqol konton kun ah ee doolar waxay ka dhexaysaa saddexda gobol ee maamulkan uu ka kooban yahay deegaanihii degmooyin ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weybaa ku teegana abaar wiin ah weybana mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed iyo xubno ku tirsan dowladda dhexe iyo wadaana dadaalalanka gargaarahaya qoysaska habaraka idi abaarta dhinaga kalena abaaro ku jiran dhulka soomaalida degaasa iyo saameyn weyn weybaya kuwa dhatay saylado iyo suuqyada hilibka cabdirasaaq macalin xuseen qosol iyo warkan gaalka ayaa hanin ku dare iyadoo xaalad abaarad oo aada u lidid ay ka jirto dhammaan miyiga geyga soomaalidu degto ayaa abaartaasi waxa ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa iyo weliba kala iibsiga sayladaha suuqyada hilibka ee magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya magaalada gaalkac iyo xarunta gobolka mudug waxa ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee saameynta ku yeelatay abaarta ka jirta miyiga soomaaliya ganacsatada ka shaqaysa kala iibsiga xoolaha ayaa sheegay inay saameyn ballaaran ay ku yeelatay abaarta ka jirta dalka ka ganacsiga iyo weliba dhaqdhaqaaqa sayladaha iyo suuqyada hilibka ee magaalada gaalkacyo maadaama sayladaha xoolaha ee magaalada gaalkacyo ay ku tiirsan yihiin xoolaha ka yimaada gobolada dhexe ee dalka iyo weliba gobolka wardheer oo ka tirsan kilirka shanaad ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo abaar daran haatan ay ka jirto deeq axmed aadan oo ka mid a dalaaliinta xoolaha ee ka shaqaysa saylada magaalada gaalkacyo ayaa warbaahinta radio warsan uga warbixiyey meelaha ay ka yimaadaan xoolaha la keeno saylada magaalada gaalkacyo iyo qiimaha haatan ay ka bixiyaan aad iyo aad baa umahadsan tahay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan warbaahinta soomaaliyeed anigu waxaan ka mid ahay ilaalinta xoolaha gadda magacaygu waa deeq axmed aadan xoolaha markaan warbixin idinka siinno xooluhu qaymood aad buu dhacay abaarta awgeed qaymii awal ay bixi jireen aad bay uga hooseeyaan salidu way hooseysaa laakiin waxa waa la iibsadaa hilibkana waxaa iibsada oo gata waa dadkeenna halkan waxaan ku iibinaa ariga aarkasan wuxuu kala yimaadaa gobolada goollo dhuusamareeb dal guduud oo dhuusamareeb ah dhammaan degmooyinka gobolka mudug ay ku kooban tahay si fiican baa loo gataa laakiin qaybi hoos buu dhacay aad iyo aad baan umahadsantahay waa lamaan sidoo kale mid ka mid a ganacsatada keenta saylada magaalada gaalkacyo xoolaha ayaa sheegay inay saameyn ku yeelatay abaarta ka jirta dalka wuxuuna sidoo kale sheegay in hoosu dhaca xoogan ku yimid ka ganacsiga xoolaha qoladan waxaan ka keenaa ariga ee gobolka wardheer gaar ahaan magaalada la yidhaahdo walwaal ariga daabaxa ayaan keenaa runtii qiimuhu aad buu u dhacsan ayaan toona sida aan ahaan jiray ma aha
maama ciiro sahal warsame oo ka mid a ganacsada qasha xoolaha ee kawaanleyda ayaa dhankooda sheegtay in gadashada hilibka hoos u dhacay aysan uga soo xaroon wax faa'iidaa mararka qaarna ay iyagu khasaaraan
waxaan nahay kawaankii gaalkacyood baan joogna oo ku badanna arigaas waxaasaan soo gadannaa waxaan soo gadannaa ari aan leenahay waa baruur caata ahna oo lacagtaydaan keenin khasaaraan galnaa maalin walba abaarta ba-an ee ka jirta geyga soomaalida ayaa maraysa meeshii ugu sarraysay waxaana jirta dad xoolihii ka leedeen oo ka soo xorooday miyiga ay ku noolaayeen iyadoo dadku nafwaayay abaarta ka jirta dalka kadib marka ay ka tanbadatay gaajada iyo haraadku cabdirasaaq macalin xuseen cabdirasaaq qoslaaye redio warsan gaalkacyo madaxweynaha cusub ee soomaaliya weybausa kula luwadhaday maamulka hawada soomaaliya weybanuusa kula hadlaya caqabado horsuran maamulka hawada soomaaliya cabdulaahi maxamuud xufaan iyo faahfayntuurkanin haya kulamo madawiinada dhowaan la dooriday jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo usluweeladii maareeyay guud hay-adda duuliyow iyo saadaasha hawada soomaaliyeed kabtaan cabdiwaxid cumar sheekh axmed iyo weliba iskuwad hadaalana xaaladda maamulooka hawada soomaaliya iyo sidan kabon aan wareegi lahayan maamulooka hawada soomaaliya cabdiwaaxid cumar sheekh axmed oo la hadalay warbaahinta kureed madawiinaga iyo weliba u sheegaya inta madawiinaga soomaaliya iskula hadalay caqabado horteegan inta dowladda soomaaliya iyo la wareegta maamulowka hawada soomaaliya saas oo kale weliba u sheegaya inta maamulowka hawada soomaaliya iyo hadda galanta kahayana shirkada gaarlin laye islamarkaasayna soomaaliya inkalahayn xaquuq badan oo ka eedan maamulowka hawada soomaaliya madaxweyne waxaan ku update gareeyey informationka xaaladda hadda meeshaay marayso fursadaha noo furan oo ah in aan la xisaabtanno si wanaagsan ula xisaabtanno dadkii maamulkaas aan u dhiibanay iyo iyaguna inayna siiyaan fursad annaga aan ku dooran karno company private ah oo hawada soomaaliya maanajminaya tusaale ahaan wadamada dagaalada ee ku jiraan qaarkoodna sidaas oo kale ayay ayagana go-aansadaan sida syria oo kale libia oo kale afghanistan oo kale dhinaca kaalmaaree ee guud ee hay-adda duuliyowka iyo saadaasha hawada soomaaliyeed kabtan cabdiwaaxid cumar sheekh axmed iyo weliba isku hadlay wararka sheegaya inta maalmoogi laadhaafi inta wasaaradda duuliyowka hawada soomaaliya iyo fadaasi inta dalal badan oo kiyaala adduunka intay galanta ingiliida maamulowka hawada soomaaliya weliba aanu is tilmaamay inta taashaantii inta qalabka laga maamulowa maamulka hawada soomaaliya usanaqdimid duugow oo cabasho badan iyo kumuujiyanga shirkadoo diyaarado ka shaqeeyayanga soomaaliya waxaan rabnaa inaan dadkeeni tarayn karayno waxaan rabnaa qalabka inaan casriyayno shaqadina waa lagu jiraa oo way socotaa laakiin waa waa inaan hadda macnaha aan aan aan aan ka faa'iidaysano oo aan fahano intaysan goor damba noqon inaan fahno waxaan hadda aan wax ka qabano si haddii si aan uga hortagno laakiin mar haddii la yidhaahdo waa ku feelgaroodeen hawshaan waa qaban weyseen dad kalaa la siinaya markaas waxaan ka qaban karna mala ama hawsha markaas aad ay usii adkaanaysaa laakiin hadday saarantaa marka waxaa siiya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhalinyarada ka jiro shabaab aan ka baaqdeent iyo hanis dhiiban dowlad goboleedka koonfur galbeeda maamulka koonfur galbeed soomaaliya weybayo baaqan dareena dhalinyarada ka jarta shabaab antiyo hanis dhiibaan oo yaha kabiiraan maamulka koonfur galbeeda koonfur galbeed iyo sheegeen tiya diyaaran tantiya dhaqan elin aan samayta dhalinyaradaasa wasiir koobka dhigista dhaqan celintii maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan eelaya iyo sheegeentii haddii iyo haku bahan shabaab dhallinyarada ka jarta iyo on sameeyi doonaan dhaqan celin isaas oo kale hantii oo on sameeyaan walbarasha wasiirka iyo sheegintay koonfur galbeed iyo cafisan fadyaasa dhallinyarada kabarbar dagaalamaha ayay shabaab haddii iyo yohanes dhiibanga
mar lamaad imar saddexaad wali farin imdirane han dhallinyaradu maran habaabi wali lana naftiin han degaanadu dhaladay sarasara kooyo lana dalkalan sinkuiga mala een dalkin kooyo hobsan kooyo way tagna wali lana insha Allah taala een wali waajibaad xaqay asinlatiin ya hela doontan wali ma hadnagay dadkii hulun ku qayb qaadaday oo ciidamadan ka horeeyaan ciidamada wali haayaan shaqooyin badan haayaan sida siinba ku warqabtaan dhinaga wali ku haayaan biidhaaman dhinaga wali ku haayaan nabadgeli dhignigoona wali ku haayaan inay wacyigeliyaan dadka walaalnimo oo maqan taleefono indiraan si nabadgelyan iyo haniiska dhiibanayo kooyan shalaya hayti markii lama dagaalyahan oo ku tartan shabaab iyo laha ka bandhigi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay aana soo hanis dhiibeen maamulka koonfur galbeed soomaaliya dowladda soomaaliya way bayeeto sharci dara ka tilmaantay heliiskii maamulka somalilan iyo lagale dalkani seedowka imaaraadka carabta taasoo hayti hantee dalka imaaraadka carabta iyo fadaasa hantii berberiya ka furuta saldhig milatariya
dowladda soomaaliya waliba sharci dariya ka tilmaantay heliiska soomaaliya lagali dowladda imaaraadka arabta kaas oo laka ogolaaday inti saldhigga ciidanya ka furata magaalada heebeedka ee berbera somalilan hantidhowraha qaranka soomaaliyeed nuur faarax jimcaale weliba usu sheegay intii atataasay waa laku humaad inti dowladda imaaraadka arabta intii lagala heliis maamulka somalilan waa inuu isu sheegay inti heliiskaasi usai koqaldan isla markaasayna si qaldan wallanka sheegay hildhibaanada somalilan heshiiskii ahaa dekeda berbera ama saaxil area la rabay in lagu siiyo shirkadda uu qalad ka yimi qaladkii waxaa qeyb ka ahaa madax sare oo dowladda federaalka ah iyo madax kale oo iyana somalilan ah marka waxa weeye heshiiskii sidii ahaa heshiiskii waa heshiiskan dhalay oo ah kan ciidanka kan ciidanka loo si military base loo siinayo imaaraadka markaasi qalbaya xafiiskan xafiiskii waxa weeye wuxuu ilaaliyaa hantida qaran hantida qaran oo ah bad iyo deked iyo airboor iyo xuduudaha iyo waxaa hantida la guurtada hantida guurtada waxaasi heshiiskaasi waa khalad dadka xildhibaanada ah ee somaliland waxa loo qeybiyo nuqul aan lahayn intestaato aan lahayn oo aan lahayn laka heerkii heshiiskii la kala siixday iyo siixyadii waa laga qariyey waxa weeye ummadda deegaankaa degan heshiiskana xajadu buu ka yahay danta ummadda iyo dalka guud ahaan toona lagama eegin shaksiyaad baa galay iyo la galay iyagoo ka eegaya dantooda gaarka ah gacanmaris bay soo qaateen sharci maahan wax ay ummadda u qabanaysana ma laha dhowaanyahayti markii xildhibaanada maamulka somalilan iyo meel marin heliiskii dowladda imaaraadka arabta iyo ka ogolaadeen intii saldhig ciidan laku fura magaalada berbera ee somalilan
dowladda soomaaliya si rasmiyan ku hadale xiliga la qabado doona caleemasaarka madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cumar carte iyo sheegay intii xafladan caleemasaarka iyo dhi doonta labaati lamada bilan febraayo siduusa ka cadiyay qoraalha kubahi ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo lakadooradii doorasho magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ku dhiidi siyeedkii bilanga ciidan cusub oo ku dareeray dalka burundi waana ku mid nagadow ciidan kaamison ee rooga soomaaliya deeri magaalada muqdisho ciidankan oo la sheegay intiyo dirayaan ku dhowaad kun askari waybayo bedeli doonana guutada soddon iyo afaraad ee ciidanka burundi oo ku howlgalo soomaaliya ahaana soo dhammaysadii howlgal sanad ee oyoo ka haayeen soomaaliya ciidankan ooyo ku tirsanyeen guutada afartanaad ee ciidanka difaacaga burundi waybayo ka hoos shaqeeyi doonana howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisonga taliyaga guutada cusub ee ku dareera burundi oo markiiyo hadeerin garoonka aadan cadala hadal iyo warbaahintoyba uu sheegaya anti ciidanshayo diyaarinayeen shaqadii waanay ku qeyb qaado doonaan sugowka guud ahaan amniga soomaaliya meelo warkaas ku dhugunsada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda jabaan iyo sheegtay intii soomaalinka deeqdiib ee sideerasa lama dhibi sagaal milyan oo dollar oo wallanka qabadi doona abaarta weyn ee ku jarta soomaaliya dowladda jabaan iyo sheegdantiya ka go-onta badbaadinta dadka soomaaliyeed iyo saameyntii abaarta islamarkaadna ay qayb ku qaadi doonta gargaarka lanfad iyo hay-dadkaas hay-adda w f iyo hadhawaytii go-aankan iyo qaadati dowladda jabaan weybaniya ko-codsidayntibe sidaas iyo ballan qaadintiya si degdega kabida dowladda jabaan iyo kumid ee dowlado fadaanganti wal ku qobdan abaaro ku jaran guda dalka soomaaliya warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkeege warkana nashur ismaaciil axmed ee sinsaarti waananto sinkula dareer siyaasi asxaabtii oo kala qayb qaatay aan mahadnage saalax iyo farsamayay dhugunsidayaalanti warkanka lamid ee reedanku kulmaan oy basinku dabaan sidaasiyo ammaan allah